right on over to facebook.com slash VOA1 The Hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee efemyada geeska africa caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeenna v o a somaly com wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco waana adeabaaanka bisha febraayo sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka duhurnimo ee maantana waxaa ka mida dhallinyaro aqoon-yahanaha oo ku dhaqan jabuuti oo hirgeliyey shirkad dadka ka caawisa kaydinta xogta
waxbarashada iyada ay ahayd sida loo xafido documentiga iyo wax waloo maaragtay maqliyo muuqaalba leh marka shirkadana waxaan aasaasnay dhammaadkii aauoankii
waxaa kaloo aad maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo ku nool gobolka sool oo ilkihiisa ku qaada waxyaabo miisaankooda uu culus yahay oo tartanna ku guulaystay waxaa kaloo aad maqli doontaan ciyaarihii iyo kaalimihii heesaha oo barnaamijka qayb ka ah marka horese ku soo dhowaada wararkii caalamka oo aan idiin aqhriyo dalalka jabaan iyo austreeliya ayaa ku dhawaaqay cunuqabateyn ka dhan ah ruushka arbacada maanta iyagoo ku biiray maraykanka midooda yurub kanada britain iyo jarmalka oo iyagu qaaday tallaabooyin cunuqabateyn ah oo ay uga jawaabayaan gardarada ruushka ee uu ku samaynayo dalka ukrain cunuqabateynta austreeliya ayaa lagu bartilmaameedsaday xubnaha golaha amniga ee ruushka halka xayiraada la saaray shakhsiyaad ruushka u dhashay kuwaasoo laga mamnuucay sidoo kalena inay wax hanti ah ka samaystaan dalka jabaan wasiirka arrimaha dibadda ukrain dimitro kuleba ayaa ku baaqay meelmarin deg deg ah oo lagu sameeyo cunuqabateyno dheeri ah si loo hakiyo gardarada madaxweynaha ruushanka valadimir putin milatariga ukrain ayaa sheegay maanta duqeymo ka dhacay gobolka luhaneski oo ay degan yihiin gooni goosatada ruushka taageersan in uu ku dhintay hal askari oo dalka ukrain u dhashay lix kalena ay ku dhaawacmeen madaxweynaha dalka ukrain volodimir seloniski ayaa isna waxa uu saxiixay amar ogolaanaya in kaydka milatariga dadka ku jira hiya ay si deg dega furinta hore ay u galaan ee dagaalka qaramada midoobey ayaa sheegtay inay ka shaqaynayso sidii ay u xaqiijin lahayd sii deynta afar ka mida ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobey ee ku sugan jamhuuriyadda afrikada dhexe horaantii toddobaadkanna halkaasi lagu xiray afartan askari oo ka tirsan ciidamada faransiiska ee howlgalkaasi qaybta ka ah ayaa lagu xiray garoonka magaalada caasimada ee dalkaasi ee banguye isniintiina dhaaftay xilli ay sagootinayeen jenaraal faransiis oo lagu magacaabo stephen marginor oo ah madaxa howlgal nabad ilaalinta qaramada midoobe ee dalkaasi ee marka lasoo gaabiya loo yaqaano minuska jenaraalkan ayaa ku sugnaa garoonka isniintii xilligaasi oo madaxweynaha waddankaasina uu ka soo noqonayo safar uu ku tegay dalka biljimka kadib markii uu baxay jenaraalkan ayaa afartan askari la xiray iyadoo diyaaradda madaxweynaha ay soo degtay nusaac kadibna dhalinyaro ka baxay jaamacadaha jabuuti bartayna taariikhda ayaa waxa ay samaysteen shirkad ay ku midaysan yihiin kaasoo dadka ka caawinaysa in ay dukumentiyada ku kaydsadaan xaruntooda waxaa macaamiil u ah kuwo dowladda u shaqeeya iyo dad kale oo raayid ah arrimahan ayaa wariyaha v o eda ee jabuuti sagal siciid faarax waxa ay ka wareysatay guddoomiyaha shirkadaasi axmed xasan
marka marka hore fikirka waxa waxaa nagu dheliyey waxbarashada waxbarashada iyada ayaa ahayd sida loo xafido documentiga iyo wax waloo maaragtay maqal iyo muuqaal bale marka shirkadana waxaan aasaasnay dhammaadkii laba kun iyo sideed iyo tobankii contract ayaan maaragtay badiya ku ku shaqeynaa waxay noqon kartaa shirkad bay noqon kartaa xafiiskay noqon kartaa waa cid waliba oo u baahan in ay kaydsato kaydka oo adde informationkii maaragtay xafiiska informationka aada u muhiimade maanta baaritaanka iyo maarata waktiga ku qaadan kara laba siina waanu howlgalnaa mid tababar xirfadeed baan siinaa dadka talabaadna waxaan u dhignaa maaragtay system kaydka uu maaragtay galayo documenti iyo wax waliba kaasoo dee si aada ugu faa'iideynaya dee xafiiska go-aanna iyo dee qaraarkana horey looga gaari kara dee maadaama wax waliba ay ku jiraan oo qofka markay wixiisi miiska u saaran yihiin combyuterka ugu jiraan marka haddii ama shaqo u timaado ama hawlu fulin lahaa wixiisi ugu haystaaba mar kama walwalayo systemka ugu jirta kama wal kama walwalayo
inta badan hadda waxaad ku shaqaysaan dhinaca qoraalka ad kaydisaan kii muuqaalkii ma kaydisaan mise kulligood wad kaydisaan
waxaan xooga horta aada u dul saarnay documentiga maqalka iyo muuqaalka qorshihiina soo socda way ku jira iminka aad baan waxaan xooga dul saarnay documentiga documentiga ayay xafiisyada aada ugu maaragtay ugu shaqeeyaan
oo waa runa xafiis walba maanta dhan warqad baa la wadaa waxbaa lagu qorgaya laakiin warqadihii way wax walba ku dhici karaya marka waa in combyuterka la geliyaa oo meel lagu xafidaa meel lagu xafidaa saa aad sheegtay weeyaan waxay u baahan yihiin waraaqadahan wakti kadib inay maaragtay inay wax kasta ku dhici karaa dabba qabsan karaa waa la waayi karaa waraaqada roob wax waliba dhici karaya saas kaydka aad wuxuu ugu wanaag waa system system lagu maareynayo maaragtay documentiga xafiiska ama shirkadda si go-aan degdega looga gaadho marka ilaa hadda mise meel baad shaqeyseen ilaa hadda shirkadiinu sanadka maxaas leedihiin dadka waad u tarteenna waad waad waad xafideen imise documenti waad xafideen run ahaantii horta waa baahi jirtay jabuuti ahaan marka la eego baahi jirtay weeyaan dhibaatadu dee xafiis kastana aad bay uhaysataa jabuuti markaad maaragtay waraaqada aada u doonatid de waxaa waan kuu baaraynaa iyo waxaas ayaa maaragtay wakti badan bay kaa qaadanaysaa in kala duwan alxamdulilah horta saddex kii saddexaad baan hadda soconnaa maaragtay contractkii laba contract horey baan laga shaqeynay marka waa arrin cusub oo jadiida loo baahan yahayna aniga ahaantaydaba taariikhdan dhigtay documenty kastoo maaragtay taariikhi oo wax ku qoran dee aad baan u jecelaano in la kaydiyana oo maaragtay taarikh amba ha noqdo amba ha noqdo wax caddayma hadhowtoolana ha noqdo aad buu muhiim u yahay marka in la lagu dadaalo weeyaan oo maaragtay waxaan ku tali jirnaa ine shirkaddan de inay weynaato dhalinyar maaragtay jaamacadda kasoo baxdayna ay ha kusoo biiraan taarikh taariikhdeenna waxaa maaragtay inay qoraal kuma dhigne waxay ku dhigan tahay sheeko waa sheeko laisku tatebinayo weyaan marka dadka kale nagama taariikh weyne lakiinse wax nagaga taariikh weyn ayagu kuwoogii dee way xafideen oo maaragtay fartay naga horgeliyeen be maxaa waxaan rabnaa marka jiilka soo socda dee si ay wax looga tago maanta waxaa leedahay waa waxun baa la qaban karayaa si laba boqol sano kadib wixii maanta la keediyo in badan bay oolayaan madaxweynuhuna aada buu ugu dadaalo dhowaan waxaa la dhamaystiray kaydka weyn ee maaragtay xarunta kaydka weyn halkan belbela ayay ku taalaa jaamacadda garabkiisa taas ayaana noqon doontana dee meel aada u weyn oo lagu kaydin karo dhammaan wixii maaragtay maqal iyo muuqaal iyo document iyo taariikh jabuuti ahaana adigu master baa ka master baa ka gaadhay xagee ku baratay wadankee anuu masterka waxaan kasoo sameeyey jaamacadda faransiisa oo dijon la yidhaahdo université de dijon waan kasoo sameeyey jaamacaddaba jaamacadda horta aan ka baxayna waxay ahayd jaamacaddeena jabuuti marka ardaydii waxaan ahaa bruska heshay markaas halkaas aa masterka iga kasoo sameeyey laba sano
marka riyadaadii waa ku dhex jirtaa dabcan aad ku riyoonaysa inaad hawshan qabato runanti ha anu taarikh taarikhiyan baan maaragtay ayaan taarikhdan sameeyeheed marka waxay dee waxa weeyaan maaragtay jacayl aan maaragtay docu aada ugu qabo weeyaan maaragtay in waddanku kayd yeesho meel taariikh la ay taariikh library la helo taariikhdan ayaaba maaragtay ninka taariikhdiisa garanaya ayaa dee hore u joogsan hore u socon karaya weyaan
inta imise buug baad akhriday dabcan markuu qofku taariikh baranayo waa inuu akhriyaa intaasoo bug imise buug baad akhridaa sidaada
runaantii akhrista wax muhiim oo inaad mar waliba wax akhridid waa waa waa muhiim weyaan taariikhda marka aada akhrisatid laba siba waad u eegi kartaa indhaha waad ku eegi kartaa dee kuwii gumaystiga maaragtay la gumaystay dee qoraallo waxaa jira maaragtay taarikhyaano reer jabuuti oo eegna ay ka qoreen oo dee kutusee dee inay jirto aragti kaleo aragti kaleo ka ka duwan oo ka fog mar walibana ta taariikhiyan markaa tahay in aad wax xakumsid oo dee waxaa waa waxa inaad tirahdma inaad dee ha baaritaan ayaa aada ugu yaa muhiim inaa maaragtay baaritaan wax waliba aad ka fiirsatid oo baartid
kaasi waxa uu ahaa axmed xasan oo shirkad kaydisa xogaha ka furay dalka jabuuti wuxuu u waramayay waryaheena sagal siciid faarax markana dhinacii heesaha
faadumo cabdilaahi kaahin maandeeq aanu intaasi ku dhaafna halkaad nagala socotaana waa v o a washington waana idaacaddeenii duhurnimo markana magaalada laascaanood magaalada laascaanood waxaa ku dhaqan wiil dhallinyaro ah oo dadka magaalada ku dhaqanka cajabiyey wiilkan ayaa ilkihiisa ku qaada waxyaabo miisaankoodu culusaha sida lugaha baabuurta ama taayirada baabuurta iyo waxyaabo kaloo culus waxa uu sheegay in markaasi uu ka qayb qaatay tartamo arintan la xiriira wariyaha v o eda ee laascaanood cabdikariin olol ayuu u waramay
guud ahaan deegaanada soomaalida ayaa waxaa ku badan dhalinyaro badan oo iyagu hibe iyo halabuur iska leh magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool nin dhallinyaro ah ayaa miisaan kala duwan ku qaada ilkihiisa barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a ayuu uga waramay isagoo magaciisa ku bilaabaya hibooyinka gaarka uu iska leeyahay bismillahi raxmaan raxiim walaali horta magacaygu waa xuseen abubakar bile waxaan ahay nin dhallinyaro ah dhallinyarada haddeer soo kacayse waan ahay waxaana deegaanka dhalashadiina waa aduu deegaanka gubaysiyeed waxaana jooga haddeer gobolka laascaanood hidaale bankuri annagoo dhallinyaro fara badan maxay ahayd dhacdooyin fara badan qaarba waxay ku guulaysteen qaybi tartamo bay ahaayeen qaybi qayb waxay ahaayeen afka xoglayaasha qayb qaybo waxbay ahayd anigu markaa tartankii ii wuxuu noqday qaybta afka lagu qaadayo waa ku guulaystay hase ahaatee maxay ahaatay aniga waxay noqdeen waxyaalaha culculus maxay ahaatay afka lagu qaadayo sida looga soo qaadayo dhulka ee kor isla taagayo maxay ahayday lagu guulaysanayo been ahayd saasaa noqo noqo dhalinyar fara badana oo maxay ahaytay aad iyo aad fara badan bal waxaad iga warantaa waxaad ii sheegtay inaad miisaan kala duwan qaado bal waxyaabahaad qaado oo aad ilkahaaga ku tijaabisay inaad qaado oo kale bal iga war kii ugu horreeyay horta markaan ku guulaysay adugu tartankii waxaanu ka bilowna waxaan waxyaaladu weerar bay ahaayeen kii ugu horreeyay wuxuu ahaa qori buu ahaa dhulka laga qaadayo kii ku xigana waxaan wuxuu ahaa daawayaashaasuu ahaa yaryar kii ku xigana wuxuu ahaa raashinka moorarka ah kii ku xigana wuxuu ahaa daawayaashan soo kala waaweyn ama u kala culus yihiin bay ahaayeen oo tartankii adugu inkastoo waxbana ugu keenin dhibaataa hadduu macnaha qofku macnaha wax dhibataa uu qabo oo macnaha uu dareemayo inuu wax fiican macnaha wixii inuu macnaha iska joojiyo moogta markaad shayga qaadayso oo kale ma gacantaad ku caawisaa mise ilkaha toos ugu qaadaan may gacanta kuma qaabo gacanta baan taabsiinay isagoo dhulka yaalan baan intaas sallaxo baan kudhan baan ku qabanay waan soo qaaday ku soo qaadayay sidoo kale cabdirasaaq maxamed axmed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada saaxiibka laa ninka dhallinyarada ee noo sheegay inuu waxyaabaha culayskaah uu ku qaado ilkihiisa niyaho waa runtii markii ugu horreysay aan hibadaas aan arkay waxay ahayd goob goor galabnimo ah annagoo hor qodaalka iskaga shaahaynana iskaga casariyeynana buu gaari soo istaagay kadibna daawihiisii iyo taayirkiisii soo furay markaasaan ku yidhi isku soo qaado kor mau qaadi kartaa markaasuu yidhi kor iskabadaaya ilkahan kuma qaadi karaa markaas anugu markii waxaan iska moodanay dee iska ciyaaryaara kadibna taayirkii iyo wuxuu kala riday iyo daawihii daawihiibu soo qaaday guduhuu la soo galay ilkuhuba kuma qaaday waaba la istaagayba yaa ku soo celi baan ku yidhi aan kaa duubee marka markii ugu horreysay hibada noocan aan arkay ahayd waan la yaabay hibadaas iyo hal abuurka uu leeyahay mastar xuseen markii ugu horreysayna waan dhiirigeliyay waxaan ku yidhi sii joogtiyey hibadaas maadaama isaga ay waxba caqabada ku lahayn dilkihiisa wuxuu wax caqabada iguma laha haruura oo kale waan ku dayey shub haruura shub beriis oo kale waan ku dayey buu yidhi marka anna waxaan ku yidhi sii joogtay iyo sii hibadaada sii ballaari marka waan ku dhiirigelinaynaa maadaama dhalinyarada gobolka nahay inuu hibadiisa sii joogteeyo sidoo kale dhallinyarada magaalada laascaanood gaar ahaan guddoomiyaha ururka samafalka ee dhallinyarada ee gobolka sool kamaal xasan axmed oo ah guddoomiyaha ururka taakulaynta bulshada gobolka sool ayaa sheegay in dhallinyarada noocan oo kalea la dhiirigeliyo aada iyo aad baan kaaga mahad celinaya adigii bahda v o a run ahaantii ninkan dhallinyarada ah aad baa hadalhayntiisu gobolka sool uga badatay maadaama uu ku qaaday afka waxyaalo sida daawaha culus aad hadda arkayseen iyo daawayaal ka waaweyn dadku qaarba waxay lahayn waa indarsarcaad dad qaar waxay lahayn war ninku waa sixiroole dee kolley maanta waad aragtaa waana u timid indhahaaga kuma calinlah inuusan sixirna ahayn indarsarcaadna ahayn ay tahay hibe ilaahay isaga siiyey run ahaantii aad baan uga faraxsanahay barnaamijyadaan oo kale waa barnaamijyada tartanka caalamka lagu galo oo dadku magaca iyo dhaqaalaha ay ku sameeyaan waxaan odhan lahaa dhallinyarada gobolka sool maadaama intay tahriib iyo meel kale iyo iyo iyo iyo waalidku dhibi lahaayeen inay bal isku dayaan nin walba hal abuurka iyo hibada uu leeyahay waayo adigoo hadduu ilaahay hiba ku siiyo adoo magaaladaada jooga ama tuuladaada jooga baa laga yaaba caalamku inuu kusoo dalbado hadeerna adduunkii ee social mediahii baa ee, soo baxay oo ma- waxaa moodaa adduunkii o dhan inay tahay tuulo yaroo la wada degan yahay ee aad baan magaranaysaa ee, dhalinyarada inay ee, istijaabiyaan oo orodka ee, qori- qorisku dhiibka in la istijaabiyo anuu aad baan usoo dhaweynaya waana ku dhiirigelinaya ninkan dhalinyaradaana aad iyo aad baan magaranaysaa ee, ee, ee, barnaamijkaana uu keeno ula dhacay waana ku taageersanahay cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
halkaad nagala socotaana waa v o a washington dhegeystayaal markana kusoo dhowaada ciyaarihii iyo maxamuud masaxde
kuna wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka kooxaha qaaradda yurub ee champions league ayaa caawa mar kale la isugu soo noqonaya iyadoo kulamo ka tirsan wareegga lix iyo tobanka ay kooxaha kubadda cagta ee manchester united iyo atletica madrid fooda isku dari doonaan kooxda kubadda cagta atletica madrid ayaa gurigeeda kusoo dhoweynaysa manchester united waxaa manchester hogaaminaya ciyaaryahan cristiano ronaldo oo muddo dheer ka ciyaaraya magaalada madrid laakiin waxa uu ciyaaraya kooxda real madrid oo ay atletica madrid si weyn u xafiiltamaan waa kooxda uu goolasha ugu badan inta badan ka dhaliyay horyaalka qaaradda yurub ee champions league haatan waxa uu doonayaa mar kale cristiano ronaldo in uu ku soo dabaaldego garoonka kooxda kubadda cagta ee real madrid yacni rahda ee atletica madrid kooxda kubadda cagta atletica iyo macalinkooda zimiyonina waxa ay isku dayayaan sidii ay gaashaanka kooxda kubadda cagta ee manchester united ugu daruuri lahaayeen oo iyagoo halkaasi goolal badan dhaliyey ay manchester usoo diri lahaayeen labadan kooxood ayaa kulankan waxaa la filayaa inay soo bandhigaan ciyaar xiiso badan oo taageerayaashu ay ka heli doonaan kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa kulamadii ugu dambeeyey horyaalka wadanka ingiriiska guula gaaris ciyaaryahan paul bogba oo qadka dhexe dib ugu soo noqday ayaa muujinaya inuu haatan isbedel weyn dhinaca kooxda kubadda cagta ee manchester united ku sameeyey inkastoo ciyaaryahan jason sanjo oo lacag fara badan ay kooxdu kala soo baxday uu haatan muujinayo ififaalo ah inuu kooxda kubadda cagta ee manchester united la qabsaday isla markaasina uu haatan yahay xidiga garoonka ee aan la bedeli karin jaden asanjo waxa uu lafdhabar u yahay guul kasta oo ay gaari karto kooxda kubadda cagta ee manchester united bonfica iyo ayax ayaa iyaguna kulmi doona kulan adag oo ka dhacaya guriga kooxda kubadda cagta ee bonfica labadan kooxood awood ahaan isu dheelitiran isuna dhow ayaan la ogeyn cidda ay guushu raaci doonto waxaana lugta labaad lagu ciyaari doonaa guriga kooxda kubadda cagta ee ayax oo haatan iyadu guriga bonfica booqanaysa dhinaca iyo horyaalka wadanka ingiriiskana saddex kulan ayaa caawa iyo galabtaba la ciyaaraya waxaa kubadda cagta ee banley iyo tottenham hatsba ayaa foodays daraya watford iyo crystal palace ayaa ku kulmi doona guriga watford halka kooxda kubadda cagta ee liverpoolna ay kulankii u dhimanaa dheelays oo haddii lds ay ka badiso ay ku soo dhowaanayso kooxda kubadda cagta ee manchester city oo markaa saddex dhibcood oo keliya laga sarrayn doono haddaba la arki doonay haddii lds ay wax guula amaba xataa barbare ka keeni karto kooxda liverpool oo ku ciyaaraysa garoonkeeda anfield waaya dhegeystayaal intaana waxaan kusoo gabagabaynaya xubinta ciyaaraha tan iyo kuwa dambe waa mascadoo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
maxamuud mascade iyo xubintii ciyaarahanu intaasi ku dhaafno dhegeystayaal markana dhinacii heesaha
Thank you. firdhaynini waakaan ku faane kaa dhigay facaygiyo kiyaan ku faaysay ma firdhaynini waataan ku faane ma firdhaynini waataan ku faane kaa dhigay facaygiyo kiyaan ku faaysay dumarugu firuntii haddan faro fara ku dhigaaye dumarugu firuntii haddan faro fara ku dhigaaye dumarugu firuntii haddan faro fara ku dhigaaye dumarugu firuntii haddan faro fara ku dhigaay mafidmowda barashada laga fiirsha dhinacyada dhulkee jignaadee inago farqudhaa mafidmowda barashada laga fiirsha dhinacyada looke jignaade inago barqudhaa isu fidinay ubaxii inanka fogaadoon hayga filingaadhoy isu fidinay ubaxey inanka la fogaano ayga filingaaloy noqda ruux fallaagoonka fidnoobo noqda ruux fallaagoonka fidnoobo oo fadhin mida faan mahamahe noqda ruux baloogaanka fidnoobo noqda ruux balaagaanka fidnoobo hob fadhiin mida baan mahamahe dumar ugu firuntii haddan faro fara ku dhigay dumar ugu firuntii haddan faro fara ku dhigay
codka macaan ee banaxariistiijan ha ka waraabiyey maxamed salabaan tubaac heesii faadumo fardowsa waxay gebagabo ahayd idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaan mar kale kulmi doonno waa dhammaan v o a oo idinle nabadgelyo dumar ugu